dhimashada horta maba la sheegaayo hadda wax la sheegayba ma lehe ilmi iyo waxaa kaloo jira li- ee, meesha ku jira ee, shubanbiyooda ku dallacay ee, gaajadii agab waxa keenaysa horta abaaraha waxaa keenayeen udurkay keenayeen maaragtay oo il- sidii shubanbiyoodka sidii jadaacada ee, sidii maaragtay ee, hiirbeerta iyo agabararkii la sheegayay iyo dadka lugaha iyo gacmaha ka bararaan intaas ay meesha ku ta- ayaa ayaa kusoo food leedahay way hadda ka bilaawday oo dhimasho hadda ilaa saddex ruuxa la sheegaya oo ayagoo usoo hayaamayeen baraa xaggood usoo hayaamayeen naag iyo guurle iyo ilmi yar ay wadatay ay dhexda ku dhimatay aa la sheegayay alaa kulli haal meeshaas meel oo hadda maaragtay shabeellaha hoose meeshii ugu dhibka badan ugu abaarta soo badan ay waay dadka ma helin saddex sano biyo iyo baad ma helin roob ma helin webi dhoweyna ma tegin webida dhowey waxay ku egyahay qoryoodii ku egyahay ma aado meesha marka dadkii eh, haddii biyaha naftood heli lahaayeen sanadka hore oo abaaraha la- ku- eh, labaiyo to- kow iyo toban eh, labada kun iyo labaiyo tobankii biyay laheeda meesha webiga waa tegay biyay laheed hadda biyihii lama hayo dadku waxay u dhammaanayaan biyo baad male biyo male marka dadkii maxay ka noolaanayeen marka waxaan rabnaa haddii alla idmo dadka oo wax haysta eh, shirkadaha sama- oo maaragtay dalka ka shaqeeya dowladda federaalka eh, ilaa maaragtay eh, koonfur galbeed qaramada midoobey hay-adaha maaragtay deeqbixiyaasha waxaan ka codsanaynaa in dadkaas la badbaadiyo sidii laga badbaadin kara laga badbaadiyo annagaan joognaa dadki sidii wax lagu sii lama waaynayo eelash sidii loogu qodo lama waaynayo dadkii nimanka meesha kumaan ayadnagoo tabar male dadkii wax uma haayaan way ogol yihiin dadki inay wax listiyo inay eelash loo qodo waa ogol yihiin marka waxaan codsanaynaa inay dadka wax nooga gaarsiiyaan